xarumo ganacsi ayaa ku basbeelay deb ka kacay degmada hodan ee magaalada muqdisho tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa deb xoogan oo ka kacay degmada hodan oo ka mid ah degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya debkan ayaa gebi ahaanba basbeeliyey dhowr xarumood oo ku yaala suuq ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho siday sheegayaan dad goobjoogayaal ah debka ayaa loo aanaynayaa ama loo sabaynayaa inuu ka bilowday koronto iyo waxyaabo kale oo isbiirsaday qaar ka mid a dadkii usoo gurmaday debka ayaa la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha magaalada muqdisho waxaa sababtiba khasaara ka dhacay guryo badan dukaamaamada kuwii dhanoo suu xirnaa waa badbeela haba lagama badbaadin gurigaas gabarlead racwaas ale gurigaas waa qayb shicib ka mid ay tahay
dadkan waa usoo gurmanay markii naloo yeeray dad aad u qahayo ah oo koronto iyo goomiyste iyo waxbaa isku darmay marka goomistayaal maqaayado iyo dukaamo iyo waxay ahaayeen goomiyste marka hanti yaqaana dad hantidooda waa ku yaqaan ilaa hadda ma caddayn weli ma baarin debka ayaa ka mid ah waxyaabaha halista ah ee aan la dhayalsan karin bulshadana meel walba ay joogaan waxaa la gudboon inay mar weliba ka feejignaadaan halisyada ka imaan kara debka sida in laga tago goobaha ganacsiga ee korontada ka shidan tahay iyo dhimbilaha debka ee cuntada lagu karsado